masalan dee waxaa laga yahay fusuushi inaanay isku mid ahayn fusu fasalka qabowga iyo fasalka kulaylka dee waxaa laga yaba inaan wax lagu wada iidaaman oo mar waxaa laga yaaba dee kulaylkii ay wax jiraan in waxa bal subaga badan iyo wax la iska ilaaliyo marka qabowgana lagu yar badsado markaa waa in dee xaggaana loo kala eegeegaa masala waxaa laga yaaba xilli in khudradda iyo aad loo cuno xillina aan la cunin marka waa intaa lafdeeda fusuusha loo eegaa wayuqadiruhu waxaana qadaraya marka la isku qabto qaadin baa biijtihaadi qaadi baa ku ijtihaadayo o uqadaraya odhanaya intaasoo salidasi ama intaasoo subagal wayufaawitu waa inu kala tegsiin qaadigu markuu soo dhex galo bayna muslim wagayrihi dee ninkii hodanka ahaa ee kilooga laga doonayey iyo kii miskiinaa laga doonayey iidaanka isku inuga dhigi maaye mid walba raashinkii kuwaajibay wuxuu iidaan u noqdun baa laga doonaya waxaa kaloo waajibaya buu sheekhu uhi walaxmun hilib baa waajibayay isna hilibkiina islaantiin dee waxay hilib siisata la siiyaan iyana u waajibaya yaliiqu biyasaari dee hilib u cunaba hodannimadiisa iyo ecsaari caydnimadiisa dee hadduu hodan yahay ina hilibka dadka hodanka ay cunaan baa laga doonaya haddii uu nin iska cayro yahayna dee dadka caydhi waxay cunaan kacadati lbeledi dee sida beledkaasi uun yahay haddii maalin walba baalka la cuno maalin walba waa laga doonaya dee haddii wiiggii mar la cunana wiiggii un baa laga doonaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi walow kaanad hadday taakulu lkhubs islaamtu kimis oo keliya iska cuntaa weligeed usuba kuma darsanin wajabal hal udmu buu leeyahy iyada iidaankeedu waa u raacaya oo iyada la eegi maayo dee caadadeedan la fiirin maayo e xaqeedii u waja iyadoo ama cid ha siiso ama ha iibsato iidaankeedina waa u raacaya la odhan maya naasawdigii aan kuma cuni jirin maxaad i weydiinaysa wakiswatun aradbeel baa u waajibayo takfiihaa ku filan fa yejib waxaa waajibaya kamiisu dee toob baa u waajibi saraawiilu baa u waajibi wa khimaarun iyo foodadii wa mukcabun iyo dee kabaha markaa iyana la gashaday laysku taagay ama dacash iyo sandal iyo waxaale wayaziidu wuxuu kordhin fi shitaa'i waktiga qabowgana jubbatan dee jubbada iyo fanaanadiiba u kordhin wa jinsuhaa jinsigeeduna qunun waa cudbi ee fain jarad hadday ku dareerto caadatulbaladi limilihi bikataani nooca kataanka la aw xariirin wajaba waa waajiba filasa haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo isna waajibaya toddobadii shay ee islaanta u waajibayey waa shaygii saddexaad waxa waajibaya kiswa aradbeel takfiiha waxaana laga maarmaana in aradbeelkaasi wax ku filan uu yahay oo aradbeel u noqonaya ila ilaahay baa yidhi wacala lmawluudi low risquhuna wakiswatuna bilmacruuf waxaa laga doonaya ka loo dhalay masaariiftoodii iyo aradbeelkoodiiba wa xaquhuna calaykum an tuxsinuu ilayhina fii kiswatina wa acaamihina xaqay idinku leeyihiin baa rasuulku yidhi waa inaa u wanaajisaan aradbeelkoodi iyo cuntadoodaba markaa waa inay wax ku filan ay tahay hadday mid dheer tahay hadday mid gaaban tahay mid buran mid walba waxay tahay wax iyadoo u cunaba ku filan dee waa in la siiyaaye maraan keenay un la dooni maayo fa yajibu waxaana u waajibaya buu yihi lixdii biloodba xagga kiswada markaa la tilmaamayo afarta fasal lababa dhinac baa laysu raaciyaa oo xagaag iyo dayrtana dhinac baa laysu raaciyaa jilaalka iyo gugana dhinac baa laysu raaciyaa marka wuxuu sheekhu leeyahy waxaa waajibay kamiisu dee waa toobkii jirka o dhan wada asturayey isagaa laga rabaa dee tolidiisa inuu ma shay tolan u keeno wasaraawiilu baa laga rabaa sirwaal dee isna xaggaa hoose laga xidho oo cawrada astura wa khimaarun ayana khimaar baa laga rabaa khimaarkuna waxa weeye waa isna foodadii iyo wixii dee madaxa la saarayay wa mukcabun mukcabkuna waa waxaa dee lugta la geliye ee kabaha ah ee iyaguna lugta la geliyo ayaa la yidhaha siba kuwaa markaa labada furanee la gashadaa la yidhahdaa wayaziidu fi shitaa haddaba xilligii qabowga jubbatan ayada dee jubbada ama funaanad ayuu dee u kordhaya ile qabow baa soo kordhee intaa kalena dee baasha looma baahnaynoo dee kulayl baa jiray oo iyada lafteed jubbada lafteeda maxaa laga samaynaya wa jinsuhaa buu le jinsigaas kiswaduna jinsiga kiswadu radbeelka jinsigiisuna waa qudmun cudbi baa laga samaynaya hay dadka ahludiinka ay maryahaas ay xidhaan buu hadday laakiin fain jarad caadat lbaladi limilihi hadday caadada beledku ku dureerta buu ihi limilihi zawjan oo kale bikataanin noocaa kale kataanka la yidhaahdo isna saa qudni oo kale de waa nooca maryaha laga sameeyo une aw xariirin ama xariir hadday ku dareerto wajaba filasa kaasun baa waajibaya ee markaa cudbigii laga samayn maayo wayajibu waxaa kaloo waajibaya maa taqcudu caleyh waxay ku fadhiisato kiziliyatin ti waaba salligii ow libdin ama dee waxaad tidhaahdaa firaashkii yaraa aw xasiirin ama cawdii wakadaa firaashun firaash linawmi xagga hurdadaahina isna waa laga maarmaan fila saxi haddaan qaban wamakhidatun barkindhafoorna ayana waa laga maarmaan walixaafun iyo iska waranti fila saxi fishi taay xilligii qabowga waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo waajibaya ruuxii dumar ahaa waxay ku fadhiisato kaziliya kaziliya markaa ziliyuhu dee waa salligii un waa shay yaroo shay-un mudrabun sagiir waa shay yaroo la sameeyeyo dee camal gogol ahaan oo kala ah marka waa salligii aw libdin libdiguna isna waxa weeye isna gogol un bay ahayd suuf laga samaynayey isna waa gogol un suuf laga sameeyey aw xasiir ama caw wakadaa firaashun linoob dee intaasi waa intii lagu fadhiisanayey meelaha la dhiganaye firaashkii hurdadana oo wixii maalintii la goglanayay aan ahayn isna waa lagu leeyahy ninkii fila saxi haddaan qabano waxaa kaloo waajibaya makhidatun waa barkintii lagu seexanayey walixaafun iyo dee wixii lixaaf wuxuu lixaafku waa waxa lahuwadee laysa saaro dee markaa waa bustihii isna lahuwanayey fishitaay weliba waa xilliga qabowga xilliga qabowga ayaa dee bustahaana loo baahan yay inta kale go-un baa la iskaga sii joogi wayajibu waxaa waajibaya oo kale aalatu tandiifin dee aaladii laysku nadiifinaya ayaa waajibaya ka muslim waaba dee garfeedhi iyo waduhnin subagii iyo wamaa wamaa taqsilu bihi ra'su waxay madaxa ku maydha iyo wa murtakin dee waa wixii markaas ayana meelaha la marmarinayay wanaxwi wuxuu la mid ahoo lidafci sunaani urtaa kilinkilada iyo layskaga ilaalinayey laa kuxlun maya iyo wakhidaabun xinihii iyo wamaa tazayanu bihi dee waxay isku qurxinaysay iyo wa dawaa maradin xanuunka dawadiisii iyo waujratu abiibin iyo waxaajibin ayada waxaasoo dhan shaqo kumada buud waxau sheekhu leeyahay wadaadadu waxay ka ixtiraazayeen wax alla wax kastoo laysku qabsan lahaa ayay midba meel dhigeen shay walba wadaadadu xagga kale ka rogeenoo labadii qof sida dharaartaasi waxoodii ayay u dhigeen marka wuxuu sheekhu leeyahay waxaa kaloo waajibaya islaanta dee alaabtii laysku nadiifinayey waa maxay hadday kamish kamushtin waa dee bahashi garfedhi waduhnin markaa waa dee subagii ama saliid ha ahaatee waa kii timaa laiyo wejiga iyo la marinayay weeye maaha kii cuntada ka cuntada waynu soo maran waxaa kaloo waajibaya maa taqsilu bihi rasa dee wixii madaxa lagu maydhaya saabuun lahaa ee qasil lahaa ayaa isna loo baahan yahy wamartakun martag baa isna loo baahan yahy martagu isna waa shay dhagxaan iyo waxaasaa laga samaynayeyo had iyo goraale kilinkilada iyo waxaasaa loo isticmaalaayo dhididka ayuu angejiyaa markaa waa iska nooc bootar oo halkan wuxuu alku bootarku ku jira oo kale ayuunbu xilligaa ku jiray markaa martagaa iyo wanaxu wixii la mid a oo maxaa loo qaadanaya lidafci sunaani sunaanku waxa weeye waa urtaa kilinkilada iyo ka timaada waxaasina u waajib weeye maxay labadooduba dee urta meelaha waa ku dhibaatoonayaan laa kuxulun u waajibi maayo buuhi indha kuli ma waajibayso wakhidaabun ma waajibayo ayana xinihiiyo wixii la ismarinayay wamaa tazayanu bi waxay isku qurxinaysay u waajibi maayo caliyan iyo waxaasoo dhan ninka walaa de hadduu dara la isaga bixiyo mooyaane dee lagumala sharci ahaan ayay leeyihin walaa dawaamu maradin dee hadday xanuunsato dawadeediina laguma lahabayna waujratu abiibin waxajibin haddii abiibiyo dhakhtar uu ka shaqeeyey iyo haddii la toobo midnaba laguma lahabayna maxaa yeele nin waxaasoo dhami dee nafdeeday ilaalinaysa dee ninkeena nafdeeda waxba kama saarne waxay leeyihiin intaa in nooshaay ayuunbu manfacadeeda dee leeyahay waa daartii aad kiraysatay oo kale ma yidhahdeen culimadii oo dee daarta adigu inaad manfacadeeda ka dhamaysato unbaa ayuun baa ku saarayne cibaaradeeda laguma lahayn masaladani waa laakiin masale ay culimmadu ay aada isugu khilaafeenoo shaaficiyada unbaa halkan taagane madaahibta kale waxaana ay diideen oo dhan way waajibinayaan maxaa yeele waxay leeyihin dee raashinka lafdiisuba nafda ayuu xifdidayaa bay yidhaahdeen oo raashinkii iyo dawadii way mar haddii raashinkii nafteeda ilaalinayaba la siinayey dee dawadiina waa la siinayaa bay yidhahdeen iyo wixii kale ku baxayey waay walahaa waxaa u sugnaaday طacaamu ayaamilmarad buu idhi mar hadduu yidhi xilligay xanuunsatay de xanuunkeeda dawadiisii laguma le buu yidhi waxaanaynu xagga hore kusoo sheegnay waxay dhahdeen waxaan ka dhexeeya ninka iyo gabadha waa mucawad wax kala bedelasho oo masalan nafaqadani hadday naagtu ninka ka tagto dee wax alla waxaa midh kaga waajibi maayo maxaa yeelay labadii wada joogoodan iyo istimtaacoodana iyo waxaanay ku waajiben hadday iskala tagto midh ninkana kuma waajibin marka waxay leeyihiin dawadeedii laguma laha soo may odhan waxa isweydiin laha bal xilliganay xanuunsatay een istimtaac iyo waxbartoona ka suurtay gala raashinkeedii sida la odhan marka halkaa waxay yidhahdeen walaha waxay leedahay طacaamu ayaamil maradi ayaama ay xanuunsanaysa raashin waa leedahay udmiha dee iilaankiina waa leedahay maxaa yeelay dee imtixaanun baa ku yimi isagii un bay u joogtaa isagii un mar hadday u joogtaa iyadoo aanay waxana wax maqaadir alla xagga alla kaga timi un tahay way leedahay walasaxu asax waxa weeyaan bui wujuubu ujrati xamaamin xamaamka ujradiisu inay waajibayso bixasabi alcaadati iba caadadoo si ay tahay wa samari maayi gusli jimaacin wa nifaasin biyihii lagaga maydhanayay jimaaca iyo nifaaska lacagtoodii waa ku waajib laa xaydin iyo ixtiraamin maya sidaas xaydaan qaban waxau sheeku leeyahay waxaa kaloo asaxa inay waajibayso ujrati xamaamin dee xamaamyada gelideeda haddii masalan bixasabi alcaada kulba caadadu siday tahay haddii caadadu ay tahay markaa dee in xamaamyadaa lagu maydho dumarkuna ay galaan dee ujaradii markaa xamaamkaasi ilan biyo yar diiran iyo waxba iska leedahay meeshu haddii ay caadadu markaa sidaa tahay hadba caadadu dee maalin iyo laba iyo waxay tahay ujradeeda isaga ayaa lagu leeyahay maxaa yeele dee xaaja ayy baahi baa jirto oo curfiga ayaa lagu camal falaya waxaa kaloo waajiba buu leeyahay biyihii galmada lagaga maydhanayey dee isagaa laga doonaya lacagtoodii tii nifaaska ay kaga maydhanaysay isaga ayaa laga doonaya fila saxeedayn qaban maxaa yeelay dee isaga ayaa sababteeda leh laakiin waxay leeyihiin xaydka iyo nifa ixtilaamka iyo dee biyihii lagaga maydhanayey laguma laha fila saxeedaan qabano isagu dee shabaab kuma leha iyadun bay ku yimaadeen dee iyadoo ay iska dabertay bay idhahen biyaha aaniga wuxuu leeya asaxa ka horjeedaa may waxaasi wax iska badan dhicitaankiisii oo isaga ayaa laga doonaya haddii iyada lagu waajibiyena dee ijxaaf iyo cadaalad dara ugu sugan walahaa waxaa usugnaaday oo kale alaatu aklin dee alaabtii wax lagu cunayey wa shurbintii wax lagu cabayey wa dabkintii wax lagu karinayey ka qidrin waaba dherigii wa qascatin xeedhadii wa kuusin iyo waysadii wa jaratin jalxadii iyo wa naxwiha wixii lamid a waxau sheeku leeyahay waxa kaloo ay gabadhi leedahay dee mar haddaynu nidhi raashinkii ayay leedahay iyo iibaankii dee waxaa laga maarmaanay wixii lagu shubayey marka waxa waajiya alaatu aklin washurbi wixii wax lagu cunayey wixii wax lagu cabayey ba isagaa laga doonaya wa dabkin waa alaati dabkin wixii wax lagu karsanayey ka qidri waaba dherigii wa qascatin dee waa weelkii ama sinxiga ama xeeradii dhe wax lagu cunayey wakuusin dee waa waysadii ayana iyo wax lagu shubanayo biyaha wajaratin iyo jalxadii biyaha lagu dhigay wanaxwihima wixii lamid in laga maarmeynaya malqacad lahaaye dee wuxoo dhan isaga ayaa laga doonaya wa maskanun gurina waa u waajibaya yaliiqu biha iyadoo u cunama walaa yushtaradu lamana shardiyo kownuhu milkahu inuu milkigiisa yahay waxaa kaloo sheeku leeyahay waxaa ninkii laga doonayaa guri ayaa ku waajibaya gabadhii inuu guri dejiyo uu diyaariyo oo weliba gurigaasina yaliiqu biha u cunama dee guri u cunamo waa inuu yahay dee gabadhi gabadh yaroo iska saraa'i tahay oo dee meel wanaagsan ka dhalatay dee u yidhaha buul yar baan ku gelinaya dhinac walba ka dalooba dee ma banaana ee waa inuu aqalkaasi aqal u cunamo yahay walaa yushtaradu kownuhu milkahu waxaa kaloo ayana aan shardi ahayn guriga inuu isagu leeyahay mid markaa kiraa wuu dejin karaa mid ammaanaa wuu dejin karaayo mid aad leedahay inu deji ayado xaq uma leh wa calayhi waxaa ninka lagu leeyahay liman midna ugu waajibayaa laa yaliiqu bihaa aanay uhaboonayn khidmatu nafsiha nafdeeda inay ukhidmaysaa ikhdaamuha baa lagu leeyay inuu shaqeeyo muxuu ugu shaqayn bixorati dee gabadh xor uu keeni aw amatin lahu ama adoon uu leeyahay aw mustaajiratin ama miduu kale ka bixiyo aw ama bilinfaaqi inuu nafaqeeyo calaa man saxiibathaa tii soo raacday ee min xoratin ah aw amatin ah likhidmatin u soo raacday ula saaxiibtay wasawaan waxa isku mid eh fii hadaakan muusirun mid hodana wa mucsirun mid cayda iyo wa cabdu addoonka waa isku midoo masalada iskaga mid bay ka yihiin waxa uu sheekhu leeyahay waxa kaloo lagu leeyahay ninkii waa tii toddobaad waxaa ninkii ku waajibaysaa oo liman zawje iyo xaasna u waajibaya laa yaliiq biha khidmatu nafsiha mid aanay u habboonayn iyadu naf ahaanteeda inay u shaqaysato dee tii guriga aabaheedba loogu shaqayn jiray een weligeedba waxba qaban dee ninka doontaa waxaa laga doonayaa isagu inuu ikhdaamuhaa inuu u shaqeeyo oo kii u shaqayn laydu keeno muxuu ugu shaqayn bixoradi dee gabadh xora buu u keeni aw amatin lahu ama addoon uu leeyahay buu keeni odhan u shaqee aw musaajaratin ama mid kiraabuu u qaban oo bilinfaaqi ama wuxuu nafaqayn calaa man saxiibathaa tii la saaxiibtay ee soo raacday oo min xoratin aw amatina likhidmatin ula saaxiibtay usoo raacday hadday mid ama walaasheeda ama inaasi ama mid ay iska soo raacdo oo waan kuu shaqaynaya ay usoo raacdo de isagaa laga doonaya markaa iyada masruufkeedii arrimaheedii o dhan taa khaadimadda wa sawaan waxa isku mida bu uhi fi haadaa kan ikhdaamka waxa ku siman musirunkii hodanka ahaa waa mucsirunkii caydhaha wa cabdun iyo addoonkii waa isku mid ayay arrinkan ka yihiin iyo kii dhexdhexaadka ahaba kharashyadii kalun bay la mid tahay maxaa yeele waxay ka mid tahay dee macruufkii laysugu layskula dhaqmaya ayay ka mid tahay hadduu ninku nafahaantiisa xataa ushaqeeyo de waa ka dhacaysa fain akhdamahaa bui haddaba sheekhu hadduu ugu khidmeeyo bixoratin gabadh xora aw amatin ama addoon ayuu biujratin ugu khidmaysiiyey falaysa calayhi kayruha wax kaloo nushaayadda ahayn laguma laha aw biamatihi addoontiisii buu uga shaqeeyey anfaqa calayhaa bilmilki ayuu ku nafaqayn aw ama biman ayuu ugu shaqeeyey saxiibathaa dee soo raacday lazimahu nafaqatuha ayaa ku waajibaya haddaba dadkii u khidmaynayey ayuu halkana kala qaaday waxa uu leeyahay hadduu ugu shaqeeyo fain akhdamaha hadduu macnaa u adeegiyo bixoratin aw amatin biujra waa gabadh xor ah ama gabadh addoona ayuu mushqaayad ugu soo qabtay oo ugu khidmaynaysaa falaysa calayhi kayruha khidmadaas waxa lagu leeya ujradaas leeyahay haddii uu keeno gabadh xora ama addoon u shaqayso oo mushqaayadna isaga ka qaadataa falaysa calayhi kayruha mushqaayaddaa waxaan ahayn laguma layn raashinkeedaan lagu lahayn wax kale aan lagu lahayn jiifkeedaan lagu lahayn mushqaayaddaasi baa lagu leeyahay haddii iyada dee mudkeedii ay la cunayso dee iyada ayay banantay lakin ninkan wuxuu keen laguma laha aw biamatihi addoonu isagu leeyahay ayuu ugu khidmeeyey oo uka khaadimad uga dhigay anfaqa calayha bilmilki addoonta ugu nafaqaynaya wuxuu ku nafaqaynaya milkiga uu milkisan yahay ee ku nafaqayn maayo khaadimnimo aw biman saxiibathaa ama cid mid la saaxiibtay oo soo raacday ayuu ugu shaqeeyey u yihi ha kuu shaqayso laazimahu nafaqatuhaa taa nafaqadeedu waajib bay ku tahay wa jinsu acaamiha haddaba tan saaxiibadda ah ee u shaqaynaysa raashinkeeda jinsigeedu waxa weeye jinsu acaami zawjadi zawjada cunteedin buu la jinsi yahay wa huwa muddun wey calaa mucsirin wakada mutawasitin waa laga calaa saxiixi wa muusirun kii wadankaana muddun iyo wasulutun weeye walahaa waxay leeyahay kiswatun taliiqu bixaaliha u cunantaa wakada udmunna waa lamid cala saxiix haddaan qabano laa alatu tandiifin laguma laha ee fain kasura wasaqun hadduu bato wata'adat ay ku dhimooto biqamlin injir wajaba waxaa waajibaya an turafaha in loo raaxeeyo ayaa waajibaysa bui waman takdumu nafsahaa ta nafdeeda u shaqaynaysa fi lcaadati in ixtaajad hadday u baahatay ilaa khidmati limaradin ayay ugu baahatay aw zamaanatin wajaba ikhdaamuhaa baa waajibaya walaa ikdaama liraqiiqatin uma sugnaanin wa fi ljamiilatina wejhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddaba khaadimadan la saaxiib soo raacday ee u shaqaynaysay waxaynu idhi nafaqadeeda ayaa waajib ku ah raashinka la siinayaa noocuu noqonaya ada wuxuu leey waa jinsu acaamiha tan khaadimada cuntada la siinayo jinsigeedu waa jinsu acaami zawja zawjada wixii la siinayo baa iyana la siinaya wahuwa muddun calaa mucsirin ninka caydhaa waxaa laga doonaya usac maxaa mud mud la-aantii de qofku kama kuma gaabsan karo wakada mutawasiduna waa lamid fi saxiix haddaan qabno mudun baa lagu leeyahy wa muusirun mudun wasulus mud iyo dee mud saddex loo qaybiyey meeshii baa lagu leeyahay waxaa kaluu sheekhu leeyahay walahaa kiswatun taliiqu bixaaliha mar haddii aanay mashqaayad kugu lahayn ee ay u shaqaynayso dee aradbeelkeediina aday kugu leedahay kiswatun taliiqu bixaaliha xaaladeeda u cunantaa kada udmun calas dee waxay ku idaamanaysayna waa la doonaya laalatu tandiifin dee aladii laysku nadiifinayey garfadheedii iyo saliideedii iyo alaabteedi midna laguma laha fa in kasura wasakun bui haddaba haddii wasakdi dee ku badata khaadimadii wataadad biqamlin dee markaa injiriya ay wax ku bataan oo ay ku dhib mudato wataadad biqamlin wajaba an turafa hadda in loo necmeeyo oo la siiyo waxay iskaga suuliso ayaa laga maarmaano waajibaya waxau sheekhu uhi waman taqdimu nafsaha ta nafdeeda u khidmaynaysa ee masalan ayadu dee aan khaadimad lahayn ee iyadu nafdeeda u shaqaysan jirtay fa in ixtaajat ilaa khidma khidmo ayay u baahatay shaqo limaradin way xanuunsatay aw zamaanatin ama dee waa alxaabash wajaba ikhdaamuha dee in cid u khidmayso loo keeno ayaa waajib ah walaa ikhdaamu liraqiiqa iyada addoontii ma laha intay fayowdahay ma laha ikhdaam waa inay nafdeeda iyadu ushaqayso wafi ljamiilati wajhun qowl baa wuxuu leeya maya taa yar jamiilada dee waxaa waajiba in loo yar khidmeeyo tii kale yar damiimadahayd aan lala timin wallahu a wayajibu waxaa waajibaya fi lmaskani gurigii imtaacun waagu raacayn iyo intifaac wamaa yustahlaku waxa la halaagsado ee markaba la iska isticmaalayo dhamaada dalika misaalka طacaaminba weeyaana tamliikun isagu waa milkisiin watatasarafu fiihi waanay ku tasarufaysaa ee falow qatarad hadday ku cedheerido nafdeedii bimaa yaduruhaa wax dhibaya ayay ugu cedheeriday manacahaa waa u diidayaa wamaa shayga daama nafcuhu nafcigiisu uu joogtada yahay dalika misaalka kiswatin waa radbeelkii wa duruufu طacaamin iyo raashinka weelkiisii wa mushtin iyo galfeedhii tamliikun waa milkisiin waqiila waxaa la yihi imtaacun may waa intifaacsiinun halkan sheeko waxau inoogu tilmaamayaa bal toddobadii shay ee aynu soo tilmaanay ee aynu dhi gabadha way u waajibayaan bal xaaladoodu sida ay kala noqonayso markaa laba qaybood ayay u qaybsamayaan wax tamliig ah oo yacni la milkisiinayo ay ku milkinayso iyo waxuun imtaacin iyo intifaacun ah marka wuxuu sheekhu leeyahay waxa waajibaya guriga waxaanu idhi haweenaydii guri bay leedahay guriga haddaba waxa waajibaya iyo weliba khaadimka waa imtaac isagu waa intifaacsiin iyagu raaxayn weeye ee tamliig maaha isagoo tamliig ma keenayo macnaha markaynu idhaahno waa imtaacna macnaheeda saddex arrimood baa ka soo baxaya mid weeyaane wixii shardi maaha inuu milkigiisa yahay inuu milkigiisa yahay shardi maaha oo waxaan de waxaa la doonaya inu intifaacsiiyo unoo dee guri ammaano ah ama guri kiro ah yacni way ku gudaysaa oo waajibkii wuu kaga dhacayaa marka inuu milkigiisa yahay waxba shardi maaha haddii masalan ay muddadiisii ama waktigiisii tago ma noqdo dayn dayn ma noqdo midda labaad ugu tasarufi mayso sidii waxay leedahay oo kale haddii leeda shaygaasi waa imtaac sidii shay ay leedahay oo kalena ugu tasarufi mayso marka waxaa milkigiisa inuu yahay shardi maaha ee waa ammaane iyo waxaal waa ku gudi karta hadday muddadiisii tagtana dayn ma noqonayo sidii waxay leedahay oo kalena ugu tasarufi mayso laakiin haddii aan idhaahno waa tamliik waxaasi waa milkisiin ayuu unoqonaya in la milkisiiyo wey haddaynu idhaahno macnaheedu waxa weeye waa in waxaasi milkigiisa yahay isagu leeyahay oo ammaane iyo shay karaahiya gudi maayaan waa inuu isagu leeyahay haddii ay muddadiisii tagto dayn buu ku noqonayaa sidii waxay leedahay oo kalena iyadu milkigeeda gelaya way ku tasarufaysaa marka wuxuu leeyahay sheekhu guriga waxa waajibaya xagga maskanka waa imtaac isagu waa intifaacsiin uun ee maaha milkisiin wamaa yustahlak wixii isaga la halaagsada ee isaga la intifaacsada ee intifaaca aan ka soo hadhin en cayntiisu baaqi noqonaynin wadalika misaalka acaami waaba raashinkii waa udugii waa duhnigii waa hilibkii waa zaliidii wixii noocaas ahaa tamliikun isagu waa milkisiin walow yaanay sii qaba dee la soconine haddii uu niyeeyo oo dabeedna uu sidaa ku siiyo ama niyisaawta amay ogaanine way milkiyeysaa wa tatasarafu fiihi dabeedna way ku tasarufaysaayo siday doonto ayay odhanaysaa way iibin kartaa cid bay siin kartaa dee xoolaheedii unbuu lamid noqonayaa oo kaasi waa milkisiin isagu da wuxuu sheeku uhi falow qatalad hadday intay nafaqadeedii qaadatay dabadeed hadday ku cedheerida nafteed bimaa yadura wax dhibaya nafteedii ayay ku cedheeridayoo dee dhibaato ayaa nafteedii uga imanaysa ila nafteeda waa tu ku istimtaacayay manacaha zawjaha waa u diidaya maxay le istimtaacii baa dee meesha ku naaqusaya waxaa kaluu sheekhu yidhi wamaa daama nafcuhu wixii nafcigiisu isagu uu daa'imo ee cayntiisuna ay baaqi noqoso kiswa masalan dee waa radbeelkii oo kale muddu isagu sii joogaya raashinkii uu ka duwan yahay wa duruufi طacaamin iyo weelkii raashinka dee kii cabitaankuna waa la mid aaladii tandiifkuna waa ka mid waa mushtin iyo garfaadi iyo tamliiku waa milkisiin fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyihin ilaahay wuxuu ka yeelay radbeelka ehelka asal ayuu uga dhigay kiswada kafaarada oo kale aw kiswatu famin awsadina tudcuna ahliikum aw kiswatuhum ama radbixintooda yani ehelkiina waxaa radbixinteeda oo kale iyo cuntooda oo kale marka waa milkisiin oo xaggii raashinkii oo kale ayuuna raashinkuna tamliig buu noqonaya waa la isku waafaqsanaa kiswaduna waa lamid qiil baa wuxuu leeyahay may imtaacun waxyaalaha iyagu iska daa'ima ee sii jooga sida maskanka iyo khaadimka oo kale waa iska imtaac buu leeyahay oo dee waxaa kulminaya mid walba waa lagu inti intifaaci karaa iyadoo cayntiisana ay baaqisay ee raashinkii ayaa saa khilaafsan laakiin waxay yidhahdeen dee arrimaha masalan waa loo dhibayay laakin guriga oo kale dee looma dhibayna macalinka ayaa la gelayay wa tucdaa islaantii waa la siin alkiswatu aradbeelkii awala shitaai shilaalka awelkiisa ayaa la siin wasayfin iyo xagaaga awelkiisa fain talifat fiihi haddii ay dhimato bilaa taqsiirin gabood fal la-aan lam tubdal lama bedelayo in qulnaa haddaan idhaahno tamliikun weeye fain maatat fiihi hadday dhimatana lam turadda la soo celin maayo walaw lam yaksu haddii aanu muddatan waxba aradbeel siinin fa daynun waa dayn waxau sheekhu leeyahay islaantii radbeelkeedii waxaa la siinayaa awala shitaa xilligaa qabowga awalkiisa ayaa la siinaya jilaalkiibaa awalkiisaa la siinaya markaa lixdaa bilood dee waxay noqonaysaa shitihii iyo rabiicii jilaalkii iyo gugii bay noqonaysaa waa wala sayfin iyo dee xilligaa kulaylka xayaaga awalkiisiio macadayrtii bay halkaasina isla noqonaysaa dee waa haddii guurku uu sidaa waafaqaba la yihi awal alfasligaa uu dhaco haddii kalena dee lix biloodun baa la doonaya in lagu siiyo ama dayr ha noqotay ama gu ha noqotay waxaanay leeyihiin wixii aan isagu muddo sii joogaynin wixii aan muddo sii joogaynin ayaa sidaas masalan wixii dee sasee furaashyada iyo waxaasoo kale sanad ayagu iska sii joogaya dee loodhan maayo lixdii biloodba furaashkii mar ha loo bedelay isagu markuu dhamaadun baa loola soo bedel oo mid kalala kaale fain talifat fiihi hadda wuxuu hi kiswadii aradbeelkii ayuu siiyey fasalka awelkiisii dabeetana uma talifat fiihi dabeedna waaba dee waxbaa ku dhacayo waa ka baabi'een bilaa taksiirin waana gaboodfal la-aan xaggiisa ka yii xaggiisana wax gaboodfalay kagama imaan taksiirkaa xaggiisa u celi oo waa maxay isagu wax gaboodfalo kuma si dee marya hagaagsan buu siiyey lam tubdal lama bedelayo la odhan maayo keen wax kale in qulnaa haddaan idhaahno tamliikun kiswadu tamliik bay ahayd haddaynu idhaahno maxaa yeelay isagu dee wixii lagu lahaa sidii nafaqadii oo kale isagu wuu bixiyey mar haddii wixii lagu lahaa uu bixiyey oy mulkiday gacanteedii gashay dee waa masruufkii oo la siiyo oo ka luma oo kale unbuu la ka dhigan yahayo waxba lagaga maray haddii laakin la yidhaha waa imtaac daynu qowlkii imtaaca ku soconno waxa wey haloo soo bedela dee inan wixii ma intifa- intifaacsanino waa kanoo wuu ka baaba'ay baa la odhanaya bilaa taksiirin gabood fallaan baynu nidhi laakiin waxay leeyihiin haddii uu isagu maryo xun oo liito oo dee maalinba ku baaba'ayo hadduu u keeno oo dabeetana ay dee maalintiiba kaga baaba'aan waxay lix bilood gaadhaan ba iska daayo dee gabodfalka isagaa taa sameeyey oo usoo bedel baa la leeyihi fa in maata siihi haddaba masalan dee maryahan lix bilood baa loo siiyey bil markay joogtay ama laba bilood maxaa yeelay wuxuu dee u dhiibay iyadoo waajib ku ah sidii nafaqadii maalintii oo kale imika nafaqada maalin maalin bay u waajibtaa baa la yidhahdaa laakiin aradbeelki dee ma kala hadhayo waa in lix bilood la israaciyaa baa la yidhi ka markii lix bilood la israaciyado waajibkua uu bixiyey dabeetana ilaaheedii qaatay dee waxba laguma leh ilan waxay milkiid baa hedo wixii way milkideen haddii laakiin la yidhaha waa imtaacde waa halaga soo celi ilmaba intifaacsaninoo meesha intifaacun baa la doonay intifaacin meesha ka baxyi halaga soo celiyo wey waxaa kaloo sheekhu leeyahay haddii aanu zawjkii aanu islaantii muddatan aradbeel siinin fa daynun calayhi dayn lagu leeyahay weeye waa qowlka tamliiga ila wax milkigeeda ay- ay ahayd inuu milkii siiyo gacanta ugeliyo ayaanu siinin haddii laakiin la yidhaha imtaac dee istifta intifaacun bay ahaydoo dayn ma noqonaysa iyadu marka labada qowl sidaa waa ina u kala fahamtaan waxaa dee la leeyahay ama waa tamliiga ama caynkaasina dee waa waxyaalaha u gaarka imika masalan weelka oo kale dee waa inta iyadu wax ku cunaysay un freshku waa keedii un maryuhu waa keedii un weelku waa inteedii un laakiin markay dee intiisina ku jirto dee xukunkiisa way iska bedelaya ama wixii wax dee mar uu ka bato oo waxaan imika la dhiganayo oo kale uu ka ba xukunkiisa u iska bedelaya faslun fi mujubi nafaqati wa mawaaniciha wixii nafaqada waajibinayey iyo wixii nafaqada mancinayey aljadiidu qowlka jadiid la yidhaah waxa weeye anahaa nafaqadii tajib waxay ku wajibtay bitamkiini gabadhii oo dee ninkii isu dhiibta lalcaqdi laakiin caqdiga kuma waajibayo ee fain ikhtalafaa fiihi hadday isku khilaafaan sudiqa isaga ayaa loo rumaynaya waxa uu sheekhu leeyahay waxaynu ka soo hadlayay nafaqadii iyo xaaska markaa nafaqada xaasku goormay waajibtaa waxau leeyahay qowlka jadiid waxa weeye nafaqada iyo wixii raacsanaayo o dhami tajibu bitamkiini tamkiin taama markay samayso ee ay gabadhi ninkii nafdeeda u dhiibto ayay mushqaayadii iyo nafaqadiina ku yeelanaysa ila nikaax iyo zawjiyadu waa wa- wax la kala bedelanayo weeye ayana markay nafdeedii u dhiibtay ay istimtaaciisii isu diyaariso ayaa nafaqadiisna lagu yeelanaya macnaha waajibkeedana waxaa looga jeedaa maalin maalin bay u mudanaysaa maalin maalin ayay mudanaysaa lalcaqdi laakiin caqdiga maaha oo caqdiga nafaqadu kuma waajibto oo masalan haddii gabadhii lagu meheriyo hadday ayadu diyaar noqoto oo aan wax ka xidhani jirin iyadu diyaar ay tahay ku diyaar tahay shan sanaba ha joogtay ma nafaqadeedii waa lagaa doonaya hadday se iyadu xaamxaamanayso oo ay tiraahdo badiikaadiyo intaa isugu iyo kan waxba laguma le markaa ilaa iyada tamkiinka xaggeeda waa ka xasilay markaas markaa caqdiga maaha waa tamkiinkaasi isu dhiibidaas wey fain ikhtalafaa fiihi haddaba way isqabteen fiihi tamkiinka bay isku qabteen waxaa jira anu mar kastaba diyaar baan ahay aday xaggaa waxba kasoo dhamaan waaye isna wuxu uhi maya adaa lagu taag la-a markaa midna nafaqadii buu doonaya midna waa iska riixayaa sudiqa biyamiinihi cala aljadiid qowlka jadiid haddaan qabano isagu baa loo rumayn noo loohan ku dhaaro maxaa ilaha asalku waa cadamku qadiim wuxuu leeyahay ma iyadaa loo rumaynay asalku dee wixii caqdiga ku waajibay oo nafaqadii abuu doonaya inuu rido asalkuna waa cadam lwuquuc buu leeyahay isagu inaanu ka dhacaynin xaggaasuu qadiimna mariyay fain lam tacrid calayhi haddii aanay nafdeedii u bandhigin muddatan falaa nafaqata fiiha nafaqa ma jirto ee wain carad carada caradat hadday bandhigto wajabad waa waajibaysaa min buluuqi lkhabari warka gaadhidiisa laga bilaabo fain aaba hadduu maqnaado kataba alxaakimu xaakimka wuxuu qorayaa lixaakimi beladihi liyucallimahu si u ogeysiiyo oo fayajuu yimaado aw yuwakilu ama u wakiisho fain lam yafcal haddaanu sidaa samaynin wamadaa zamanu wusuulihi wakti ay ku suurtagalaysa inuu kusoo gaadhona uu tago farada hal qaadi qaadiga ayaa qadaraya waxau sheekhu leeyahay haddii aanay zawjadii dee ninkii nafdeedii aanay usoo bandhigin muddo isna oo isnaa dee aan waxba weydiisan baan nafteedii usoo bandhigin diyaar baan ahay baanay odhan falaa nafaqata lahaa fiiha muddada wax nafaqaa laguma laha jiridiis haddaan qaban maxayla tamkiin baan jirin mar haddaan iyadu nafdeedii soo bandhigin tamkiin baan jirino jadiid haddaan qaban waxba lagu malay ninkaa qadiimku wuxuu le waa waajibaysa jadiid haddaynu ku soconno weliba in caradat hadday bandhigto nafdi calayhi yani isagii bay nafdeedii u bandhigtay isagoo jooga ayay u sheegtay ta anigu diyaar baan ku ahay wajabad waa waajibaysaa nafaqadeedii min xiini buluuqi lkhabari xilligii warku ninka gaadhay laga bilaabo ayay nafaqadeedi waajibaysa maxay lesa hadday gabadfolka iyadana mumakinay noqoto fain qaaba haddaba beledkan ba uu ka maqan yahay arrinkiina xaakimkii bay u bandhigtay ninkii beledkii oga waa xaakim u tago xaakimow ninkaasa dee caqdi naga dhexey imikaba ogow anigu diyaar baanu ahay katabaalxaakimu xaakimka ay arrinka u geysay baa wuxuu u qorayaa lixaakimi beladihi zawjku beledka uu ku maqan yahay xaakimkiisa ayuu u qoraya liyucallimu si u ogeysiye xaakimka beledkiisa uu joogaa xaalka si u ogeysiye fayajibu markaa uu yimaado zawjko gabadhii u kaxayso aw yuwakilu ama uu soo wakiisho dee cid u kaxaysaa fain lam yafcal haddii aanu samaynin dabeed haddii aanu imaa iyadoo imaatin u suurtogelaya aanu imanin ama wakaalasha iyadoo u suurtogelaysa ayaanu soo wakiilanin wamadaa zamanu wusuulihi zamanu imkaani wusuulihi waxaana tegay wakti uu kusoo gaari kari lahaa ayaa tagtay oo meesha uu kaga iman kara u ku kaxaysan kari lahaa faradahaa waxaa qadaraya alqaadi qaadiga ayaa qadaraya xilligii warku gaaray laga bilaabay isagaa nafaqadii uqadarayo saasay ku qaadanaysaa dee had xololeyana kanun baa looga jiray haddii kalena waa daynta ay qaadanaysa isaga un laga doonayo wlmuctabaru waxaa la fiirinaya fi majnuunatin iyo wa muraahaqatin cardu weliyin baa la fiirin weli bandhigii waxau sheekhu leeyahay zawjadu hadday majnuuno tahay mid wuxu yar dhiman yihiin ama muraahaqaba ay tahay oo dee mid aan qaan gaarin ay tahay cardu weliyin dee weligu inuu bandhigo oo uu raggoodii u bandhigo ayaa la fiirinaya hayla isaga ayaa dee lagula hadlaya iyaga cardigoodu waxba ma yeelanayo qiime ma yeelanayo de hadalkoodan iyo arrimahoodan ayaan ictibaar lahayn marka waa inu weligii bandhigaa wa tasqudu nafaqadii islaantu waxay ku dhacdaa binushuuzin amar diidnu walow bimanci lamtin dee taabashaba ha diide oo bilaa cudrina wa cadaalatu zawjin zawjka oo dakarkiisu weynaada ow maradun ama xanuun oo yaduru macahu lwadu galmadii aanay la suurtogelaynin cudrun waa cudurdaar waxau sheeku leeyahay nafaqadii waxay ku dhacdaa binushuud gabadhii oo ka baxdaa zawjka daacadiisii intii ay masalan ismakamise isu dhiibtay haddii ay ka baxdo daacadiisii iyo hoggaansankiisii hadday ka baxdo nafaqadeedi waa dhacaysaa waayo tamkiinkaas ayay ku waajibaysa waxay ku dhacaysaa walow xataa nushuuskeed bimanci lamtin haddii ay taabasho xataa udidataa gacantaada hay taabsiinin bilaa cudurin cudurdaarna aanu jirin waxay noqonaysaa nushuus ayaa arrinkaasi amardiidnu noqonaya marka nafaqadeedu way ku dhacaysaa haddii laakin dee taabasho diidka ay masalan dee nabara iyo wax ku yaallaanaysaa u diidayso ayada nushuus ka noqon mayso wa cabaalatu zawjin zawjka oo dakarkiisi weynaada oo aanay markaa islaanta xamilaynin aw maradun ama xanuun yaduru macahu lwad yacni xanuun ayada ku suganoo dee galmadii ay dhibayso cudurun cudurdaar weeye haddii ay dee iska diiddo oo iyadoo xataa dee diidmadaa samaysay ayay nafaqadii mudanaysaa hayla meesha cudurdaar baa yaalla ee tasliimkii yani soo dhiibidii suurtagalka ahayd iyadu way la timi oo markaa dakarkiisa weynidiisuna dee afar dumara iyo waxaayaalahaasa ka markhaati kacaya baa laydho dee eegoo la yidhaahdo bal fiiriya walkhuruuju ka bixid min baytihi laga baxaa bilaa idnin idan idan la-aan nusuusin weeye ilaa an yashrufa inuu u dhowaado cala inhidaamin dumid mooyaane wa safaruhaa safarkeeda biidnihi ay ku safartaa oo macahumaa ay la safartaa aw ama lixaajatihi la yusqidu safarkaasi ma ridayo walixaajatihi hadday u safartana yusqidu wuu ridaya nafaqadii biladari haddaan qabano waxau sheeku leeyahay islaantii hadday gurigii zawjkeeda iskaga baxdo dee gurigii uu joogay ama mid uu lahaado ama mid ay ku jireen ha ahaadee bilaa idni ogolaasha la-aan nushuzun amar diidda ayay noqonaysaa gabadhaasi waa gaba naashido samaysay oo ninkii daacadiisa ka baxday oo dabeedna nafaqadeedu waa dhacaysaa maxaa yeele wixii waajibku waaye guriga inay u joogto ahaa ayay ka baxday ilaa in yashrufa gurigu inuu u dhawaado calan hidaamin dumid mooyaane hadduu kuma soo dumi gaadhay dabeedna iskaga wareegto nushuustaasi ma noqonayso waxaa kaloo sheekhu yidhi wa safaruhaa haddii ay safarto oo biidnihi macahu ay u safarto ogolaansho isaga ay ka heshay biidnihi idan uu isagu u idmay ayay ku safartay waana macahu dee isaga la jirkiisa ayay safarto way israaceen walow dan ay leedahayba ha u safraane aw lixaajatihi keligeed bay safartay dan uu isagu leeyahay bay u safartoo ay u baxday laa yusqidu kaasi nafaqadeedii ma ridayo maxay markay israaceenna dee mumakina weyn gacantiisay ku jirtaa markan kalena dee isaga iyo xaqiisii ridoo dan u dirtay laakiin hadday keligeed safarto ogolaanshihiisana ay ku safarto lixaajatiha iyadu dan ay leedahay noo saaro yusqudu nafaqadeedii u ridaya filaad haradaan qaban maxaa yeele tamkiinkii ayaa meesha ka baxay walow najazad hadday islaantii amar diidda samayso faqaaba isna dabeed uu maqnaado fa ataacat isagoo maqan bay dabeedna soo hoggaansan lam tajib ma waajibayso fil asaxi asax haddaan qaban wa dariiquhaa waddada ay nafaqadii ugu soo noqono waxa weeye an yaktuba alxaakimu xaakimku inuu qoro kamaa sabaqa sidii inoo soo hormartay oo kale waxau sheekhu leeyahay islaan baa naashiso noqotay oo amar diidda samaysay iyadoo ninkeedii joogo gurigiisi waa iskaga tagtay faqaaba dabeedna isna waa socdaaloo wuu maqnaaday dabeedna islaantii dib bay isu soo ladqabaysay oo ninkii oo maqan ayay faataacad dabeedna u hoggaansantay oo gurigiisii bay kusoo noqotay adeegashaba intay weyday lam tajib nafaqadeedu ma waajibayso xilligaa dee ay soo hoggaansantay fila sax haddaan qabano maxaa yeelay meeshii waxaa ku wada jira tasliim iyo tasallum tamkiinka xaggiisa weynayana isna waa inuu dee aqbalaa iyadii isdhiibtee isagii baan dee tasallumka xaggiisa ka suurto gelin asax baynu dheeteen wuxuu leeyahy may mar hadday daacada usoo noqoto nafaqadeediina waa leedahay haddaba siday ugu soo noqonaysaa baa isweydiinle ninkiina waa kanoo waa maqan yahay iyadiina amardiidadii kasoo noqoto gurigiisi bay joogtaa sidee bay ku nafaqadii ugu soo noqonaysaa wuxuu leeyahay dariiqeedu waxaa yaktub alxaakimu xaakimka waa inay iyadu ugeysaa oo jira ninkaas oo anagoo wada joognay aan ka tegey oo dabeedna isna safray iyaan doonaya gurigiisa inaan ku noqdo dee masruufkayga inaan qaato xaakimka ay sidaa arrinka ugu dhiibtay baa u qorayaa dee xaakimka beledka uu ninku tegey odhanayaa waxaad la socodsiisaa ninkaa in islaantiisa dee ay kasoo noqotay amardiido iyo nushuuskiio halkaa diyaar igu too nafaqadeedii laga sugayo walow kharajad hadday baxdo fii kaybatihi isagoo maqan bay liziyaaratin booqasho iyagu naxwihaa u baxdo lam tasqud ma dhacayso waxau sheekhu leeyahay hadday baxdo islaanti fii kaybatihi isagoo maqan ayay baxday calaa wajhi nushuusna umay bixine liziyaaratin booqasha u baxday maha ziyaarada qubuura booqashadii iyo durbeentumashadii maaha waa booqasha ay ehelkeedii booqatay ama jaarkeeda ayay u baxday wanaxwiha iyo wixii lamida dad xanuunsanayay markaa soo booqanaysa ama ay tacsiyanaysa lam tasqud nafaqadeeda ma dhacayso maxaa yeele nushuus laguma tirinaya bixidda noocaas walow yaana idanba uhaysanaynin waladharu adhar waxa weeye anlaa nafaqata lisagiiratin mid yar inaanay nafaqo lahayn wa annaha tajibu likabiiratin calaa sagiirin waa ugu waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii nin ilmo yar uu guursayo inan yar buu guursay dee wax nafaqa iyo wax tawaabicdeediia midnaba yeelan mayso maxaa yeele mar haddii aan mucaamaladii iyo xidhiirkii aanu jiraynin oo wax xaggeeda oo macno xaggeeda ku sugan oo dee yaridaasa u suurtageli waay nafaqo kumale anahaa tajibu olatr anahaa tajibu likabiira tii weyneyd haddii islaan weyneyd ilmo yaroo gurguranayo loo guuriyo iyada nafaqadii waa ugu waajibaysaa calaa sagiirin mid yar hadday nafdeeda ama u bandhigto maxaa yele xagga jihadeeda dee wax maanici kama jire maanicu waa min jihati mar haddii maanicu xaggiisa yahay waa laga rabaa hadduu waxba helan wa ixraamuhaa islaantii xidhashadeeda bixajin ay xidhato oo cumratin bilaa idnin nushuusin weeye in lam yamlik haddii aanu milkin taxliilahaa kasaarideeda fa in malaka haddii uu kasaarideeda uu milkisan yahay falaa maya oo dee nushuus ma noqonayo xataa takruja ilaa ay ka baxdo oo fa musaafiratun mid u safartay bay noqon lixaajatiha aw biidnin fa fi lasaxi lahaa nafaqatun bay le maa lam takruj inta aanay bixin waxau sheeku leeyahay islaantii oo xidhata bixajin oo cumra bilaa idnin iyadoo nodagii waxbaba soo weydiisan iyun baa la yidhi waa si diyaaradda raacday xaj bay qabatay ama cumra nushuusu waa amardiid iyo islaantii oo odaygii gariirtay weeye waase goorma in lam yamlik taxliilahaa wa haddii aanu yani milkisanayn oonu hananaynin kasaarideeda waxay xirmatay haddaanu ka saari karaynin oo marka aanu ka saari karaynin waxay leeyihiin waa marka ay faral xidhato welibana waa qowl marjuux oo laga xoog badan yahay calaa qawlin marjuux way qowl laga xoog badan yahay kitaab ixsaar walfawat baynu kusoo marnay waa qowl laga xoog badan yahay fa in malaka haddii uu kasaarideeda milkeeyo oo waa maxay waxay xarmatay baa dee sunno ah ama waa faral qawlka adaarka ee raajixa haddaan qabana faral iyo tadawuca waa la isku waafaqsan yahay ee faral hadday xarmato ayaa adharkuna yahay uu ka saari karaa muqaabilo adharka oo qawlkaa marjuuxa inumka haynaana kama saari karaa taxliilkan iyo kasaaridana waxa wey inu dhahanaa xalaalowo dee neefkii qabo markaa tima gaabiyo ka bax baddaas waa saas wey taxliil marka fa in malaka haddii milkisay ama tadawuc yahay ama faradu yahay qawlka adarka haddaan ku soconno falaa ixraamkeedaasi ma noqonayo nushuusa nafaqadii way mudanaysaa maxaa yeele dee isagii bay gacanta ugu jirtaa maxaa yeele inuu dee ka saarana waa u suurtagal u ku istimtaaco haddii aanu markaa ka saarana isagaa xaqilkiisa tiibay leeyi xataa takruja ilaa intay ka baxayso horta markay xidhato nafaqadii dhimcaysa ilaa ay ka baxdo oy gurigii ka baxdo markay baxdana fa musaafiratun waxay noqon mid u safartay lixaajatiha iyada danteeda iyada danteeda mid u safartay bay noqon hadday danteeda u safartana waynu soo marnay oo waa maxay hadday dee keligii hadday safarto keligeed idankiisa nafaqadeedu waa dhacaysa hadday isaga raacdana way mudan idan la-aana dee waa nushuusba ama waxay ku xarmatay aw biidnin axramat bima dukira biidni min zawjiha ninka u ogolaaday fa fi lasaxi lahaa nafaqatu maa lam takruj inta aanay bixin nafaqadii way leedahay maxaa yele qabdadiisay ku jirtaa maa lam takruj bui intaanay bixin hadday baxdo laakiin nafaqadeedu waa dhacaysaa bay leedahay oo ay keligeed baxdo hadday laakiin isna raaco ma dhacayso wayamnacuhaa wuu diidaya ninkii sawma naflin soom sunaa faynaba hadday diido fanaashidatu bay noqon fi ladhari wala saxo ana qadaan laa yatadayaqu aan cidhiidiyoomaynin ka naflin cuunkiisu waa sunnihi oo kaleo fayamnacuhaa wuu diidayaa wa annahu laa manca diidma ma jirto min tacjiili maktuubatin salaad faraada dejintay awal waqtin ay dejiso iyo wa sunani raatibati sunayaasha rawaatibtaas waxau sheeku leeyahay wuxuu u diidayaa ninkii sawma naflin wa yamnacuhaa macnaa yajuuzu lahu an yamnacahaa waxaa u banaan inuu ka joojiyo sawma naflin soom suna inuu ka joojiyo ayuu leeyahay maxaa yele xadiisi waa kii ahaaye uma banaana inay soomto isagoo xadiroo jooga idinkeeda ilaa bidin idan mooyaane hadday diiddo haddaba oo ay afurkii diiday intuu faray ama ha soom buulo waa diido waa iska so fanaashidasa may noqon fil adhari mar hadduu soomku sunno yahay mid amardiyada samaysa bay noqonaysa maxaa yeele soomkuma waa sunne dee itimdaayisii xaqiisuna waa waajib waxaa kaluu sheeku leeyahay asax waxa weeye ana qadaan qade soom la qaday ama salaad la qaday in laa yatadayaq aan cidhiidhiyoomin oo fawr ahaan baanu ku waajibin dee rabadaan bay cudurdaar iskaga afurtay waktigiina waa iska mutasac salaadii ayuu qof ka sax ilaa waktigii baxay macnaha marka waxaa la yidhaha qadahaasi fawr maaha qadahaasi mid degdega maaha mar haddii uu sidaa yahay ka naflinun buu noqonayaa sunihii oo kale lamid noqo dee sunahana wayamnacaha min soomi nafli waa keenaysa oo fa yamnacuhaa inuu udiidaa wuu leeyahy isaga gelidiisa iyo bilowgiisaba waanahu laa manca waxaa kaluu leeyahay mancin iyo diidme ma jirto ma laha min tacjiili maktuubatin salaad farad ah dedejinteed awala wakti waktiga awalkiisa ay tukato uma diidi karo si ay fadiiladaa dheeraadka u hesho yani uma diidi karo inuu ka manciyo ma laha wuxuu leeyahay qawlka ka horjeeda asaxa ka horjeeda ila wala saxba utaale wuu leeyahay buu le waktiga iska waasac wa sunani raatibatin walaa manca min sunani raatibatin sunayaashii raatibada ahaa ayadana uma diidi karo maxaa yeele iyana waa muaked tajibu wayajibu waxaa waajibaya lirajciyatin islaantii rajciyada ahayd ee dalqadii iyo laba la furay almuanu qarashadii ayaa waajibaya ilaa mu'natu tanadufin qarashkii isnadiifinta mooyaane ee falow dunad haddii loo maleeyo xamilan inay ur leedahay oo fa anfaqa u nafaqeeyo fabaanad xayran deedna ur la-aanay soo baxdo istarjaca ma isturjaca waa lala soo noqon ma dufica kii loo dhiibay bacda ciddatiha ciddadeed dabadeed waxau sheeku leeyahay islaantu hadday rajciyo tahay oo hal dalqa la furo ama laba dalqadood la furo waxa waajibaya almu'an qarashkii oo dham waa waajibaya hadday nafaqa tahay hadday aradbeel tahay maxaa yeelay dee ninkii bay u joogtahay o cid kale ma guursan karto waan usoo ceshan karaa m nafaqadeeduna inta ay ciddadeedii ka go-ayso ama ay ka dhalayso ama dee ay masalan aqraa saddexdii bilood uga dhamaanayaan ma quryaalkii uga dhamaanayaan bay u jiraysa ilaa munati tanaduf qarashkii isnadiifinta mooyaane oo dee zawjii markaa laguma laha ila meeshii istimtaac ma jira bay yidhahdeen da wuxuu sheeku uhi falow dunad haddii loo maleeyo gabadhii rajcida xaamilan baa loma inay uur leedahay fa anfaqa dabeedna zawjkii waa nafaqeeyey fabanad dabeedna waxay u caddaatay xaalilan midaan uur lahayn istarjaca ama usturjaca waa lama soman maa dufica ilahay wixii loo dhiibaa nafaqa ahaa bacda bacda ciddatiha ciddadeedtay goday dabadeed intay ciddadeeda goday wuxuu u dhiibay waxaa la odhan quriyadaasi xillimay ku dhamaadeen ama saddexdii bilood xillimay ku dhamaadeen waxa quriyada xillimay ku dhamaadeen baa lodhan xilligaasay ku dhamaadeen wixii ka dambeeyin baa lodhan intaasaad daba qabtay iska soo celi xaqu maad lahayn waajiba may ahayn iyadun baana dee qadarka muddada lagu dhaarin ma odhan ku dhaaran un intay ku goday ciddadeed walxaa'ilu islaantii golmadhankayd albaayinu ee baayintay biqulcin aw salaasin laa nafaqata laha walaa kiswa midnaba male wayajibaani lixaamilin bay u waajibayaan laha iyaday waajiban wafii qawlin lilxamli bay u waajibayaan oo facalal awali ka hore haddaan ku socono laa tajibu lixaamilin mid uu loo can shubhatin ka ciddatan sida u nikaaxin faasidin uma waajibayso qultu waxaan ihi walaa nafaqata limuctadati wafaatin wain kaanad xaamilan ba ha ahaatee male wallahu aclam waxau sheeku leeyahay gabadhii aan uurka lahayn ee ciddo tirsanaysay ee weliba baa-intay ee ama ku baaintay khuluc ilaa khuluca markii way ku baayinayso soo ceshi mau lahayne ama saddex ku baayintay ee saddexdii dalqadoodba ay dhammaadeen laa nafaqata laha walaa kiswa nafaqa male aradbeelna male maxaa dee zawjiyadiiba waa u kala fuqday mar hadday u kala fuqdo waxay isku soo noqon la yidhahda aanu jirin tii laga dhinto kalun bay lamid wayajibaan nafaqadii iyo aradbeelkiibana waxay u waajibaan lixamilin hadday ur leedahay way waajibayaan wain kuna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina ba ilaahiin markaa ilahay wuxu hi haddii ay uur leeyihiin nafaqeeya midda labaad dee mar haddii ilmihiisa iyo bihiisa ay caloosha ugu jiraan dee isagii un bay u joogtaa weeye haddaba waxa nafaqadan gabadha ur kale dee baa-inada la siinaya yaale marka wuxuu leeyahay lahaa ayada ayaalahoo nafaqadan ayadaalo xamliga sababtii bay ku mudato haylo calen waa muqadaro haddii waktigu tagana ma dhacayso wa fii qawlin qawluxu lilxamli maya uurka ayuun baa leh maxaa yeelay dee waxay ku mudatay uun dee uurkan helidiisa haddii aanu uurjina may mudateen waxaana loogu iilay waxa weeye waxaanay cunayso ayuu ku qadaynaya isagu ilmahan un baa la wadaa iyadoo lama wada buu leeyahy haddaba bal khilaafka ayaynu samaradiisaba hadda aqwaalu inagu tusinaya wuxu uhi facalala weli qowlka hore haddaan qabanno ee ah inay ilmaha inay iyada uwaajibayso laa tajibu nafaqadii uwaajibaysa lixaamilin mid uur leh can shubhati can wadda shubha oo غayr muزawaje ah walaa can nika wa nika aw nikaaxin faasidin walaa lixaamilin can nikaaxin faasidin nikaax faaside midka ciddo tirsanaysa oo xaamilo ana ayana male maxaa yeelay dee xilligii tamkiinka ayaana nafaqo lahayn bacdigeedna waa kasii awlaysantay bay leeyihiin taanigu wuxuu leeyahy lakin way uwaajibaysaa nawawi ayaa wuxuu leeyahy waxaan walaa nafaqata limuctadati wafaat gabadha haddii laga dhintay ciddo tirsanayso male nafaqo wain kaanad xaamilan urba ha lahaatee urba ha lahaatee iyadoo nafaqo male maxaa yeelay ciddii nafaqada lagu yeelanayay dee waa tano meesha way ka baxday marka hadduu hanti lahaa dhexalkeedii un bay leedahay ee nafaqo male le ciddii nafaqada lagu lahaaba meesha way ka baxday xadiis daaraqudni iyo ay warinayaan ayaa waxaa laysa lilxaamilin mutawafa canha zawjuha nafaqa ta uur kale ee laga dhintay ee ninkeedii ka dhintay nafaqo male ونفقة العدة عدda نفقadeedu مqdرة wy ka زمن نكاح وd تجiب الكفاaية un baa waaجiب وalا yجiب ma waaجibaya dفعha in loo dhiiba qabلa ظهوuر xمl intaanu ur muuqanin فaidaa ظaهر markuu muuqdo wajaba yوما biyo maalmaal ayuu waajibaya وaqiila waxa l حatىa تaبع ilaa inta ay ay loo dhiibi may intay ka mulayso walaa tasqutu bimudiyi zamani waktiga tegidi zamani waktiga tegidiisana kuma dhacayso calalmadhabi haddaan qabano waxau sheeku leeyahay nafaqada ciddadu gabadhan ciddo tirsanaysa nafaqada yeelatay sida tarjiciyad oo kale ka zamani nikaaxi ka nafaqati zamani nikaaxi xilligii nikaaxa nafaqadiisii oo kalun bay lamid noqonaysaa waxbana laga zin waxbana laga nusqaaminayni ila isigi un bay raacsan tahay sidii un bay muqadaro u tahay qiil baa wuxuu leeyahay muqadara maahe bal tajibu lkifaaya waana la ziyaadin karaa waana la nusqaanin karaa qawlkaasina wali waxa waa qawlka nafaqada xamliga ayaa leh waa nafaqat lqariib bay markaa noqonaysaa marka le xamliga ayaa leh walaa yajibu ma waajibayo zawjkii dafcuha inuu udhiibo gabadha xaamilada qabla duhuuri xamlin intaanu uur muuqanin inuu udhiibaa waajib ma aha faidaa dahara markuu urkeeda muuqda ee markhaati uu ku muuqdo ama ninkii uqirto ama u rumeeyo wajaba in loo dhiibo nafaqadee wajiba yawman biyawmin maalin maalin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun ilahay wuxu uhi nafaqeeya inta ay ka umulayaan haddii la yidhaha ilaa umusheedana dee way way ku dhib mudanaysaa waqiila xataa tadaca ama xiina tadac ma waajiba in loo dhiibaa xataa tadaca ilaa intay ka umulayso in loo dhiiba waajib ma ahae markay umushuun baa mar loo wada dhiibayaa maxaa yeelay de waxaa dhici karta bay leeyihiin inaanu dee markaasiba jirin baa dhici karta ilaa ama hal haddii xiina la yidhaahdana waqiila waxaa la yidhi loo dhiibi maya ilaa xiina tadac xilliga ay umusho ayuun baa loo dhiibaya wayaan macnaheedu waxaa kaloo sheekuu yidhi nafaqadii ciddadu ku dhici mayso bimudiyi zamani wakti tegidii ayadoon la nafaqin almadhabi haddaan qabanno ee waxay noqonaysaa de in lagu yeesho ayay noqonaysaa wallahu aclam